بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxaynu ku dhex jirnay taqliidkii baxtigii taqliidka ayaynu ku jirnay laba cashar baa inoo baxay casharkan waa casharkii saddexaad waxauna ka hadlayaa أنواع التقليد أي تقليد المذموم تقليد كا أم بنانين ومذموم كا أنواع أبو قيب سما ونقص هذا أن حكم التقليد ومعناها كان لأقوليه هي وحن لأقولين marka kan aan la ogolayn oo madmuumka oo adiladu ku saaroortay ayaynu halkan taabanaynaa oo keenaynaa sida culummadu uga hadleen وأنواع التقليد المذموم وحوي أنواع أنواع بو قيب سما كما يلي سيدان صوص عطاه أيونا أكلا بحيا أولا متك أغورية وحوي الإعراض عما أنزل الله الله سبحانه وتعالى وحو سودتشي إن لغال تشيستو والاكتفاء لغو قاب صدو أو لغو كافتومو بتقليد الآباء والأجداد تقليد كا آبياشا إيو وحاوي أوياشي لغو قاب صدو وأن الراعين إلهي وحي أسودشي مركا إنا تراهد anigu waxaan ku gaabsanayaa waxaan aabbahay iyo awowgay ka soo gaaray oo ma raacaya adilada saxiixa oo min alqur'aani wasunna oo nebigu caddeeyey haddii inta lagu sheego aayaddii qur-aanka ahayd oo xadiidkii oo ijmaacii oo waxa weeye aqwaashii salafka aad tiraahid maya sheikh hebel baa aniga saas ka soo gaaray hada taqliid alacmaa baa la yidhaahdaa sababtiisuna waxa weeye waa aljahlu waalhawa sababta keentana waa jahli iyo hawowa ma jiro qof muslima oo cilmi leh oo inta aayad iyo xadiid loo sheegay diidaya ilaa inuu jaahil yahay ama mutabicun lihawaah uu yahay maahe labadaas sabab baa keenta maxaa marka u daliilay noocaas qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi fi suurati albaqara waidaa qiila lahum ittabicuu maa anzala allahu قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا مشركينتي هدي لغو يرادو وإذا قيل مركي لوده oo diintii soo degtay mushrikiintii baa laga hadlayaa uu nebigu ku dhaho ittabicuu maa anzala allah wixii alla soo dejiyey wadaa qeyl lahum ittabicuu maa anzala allah wixii allah soo dejiyey raaca haddii la yidhaahdo maxay ku jawaabayaan qaaluu bal natabicu ma maa alfaynaa calayhi aabaa'ana aayado kale maa wajadnaa calayhi aabaa'ana annagu markaa alfaynaa iyo wajadnaa waa isku mid wey wixii aanu ka soo gaarnay aabbayaashaya awowayaashaya oo maxay ahaayeen waa sanamyo la caabudo waa shirki waa dhaqan xumo aan diin shaqo ku lahayn taa un baan raacayna marka bal bay geliyeen bashuna waxa weye wixii horay tuurtaa wax dambay sugaysaa ay macnuhu waxa weeye ma raacayno wixii allah uu soo dejiyey ee waxaanu raacaynaa waxaan awowayaashay ka soo gaarnay maa alfaynaa calayhi aabaana ilaahay muxuu ugu jawaabay awalow kaana aabaa'uhum laa yacqiluuna shay-an walaa yahtaduun oo ma iska raacayaan haddii aabbayaashood aynan caqliba meesha ku haynin aynan hanuunsanayn hadda caqligii waxaa lagu kala gartaa waxaa xun iyo waxaasaan ma kala garanayaan timir buu intuu dhoobdhoobo buu leeyahay waa ilaahaygii hadhowna waa cunaya caqligu aaway caqligu aaway uu gabadhii uu dhalay oo waxa weeye ooyeysoo saqiira god intuu u qado uu xabaalayo caqligu aaway waa caqli debagedisan wa oo jahli uu keenay iyo waxa weeye hawo la raacay marka walow kaana aabahum laa yacqiluuna shay-an waxba ma garanayaan adduun iyo aakhira toona waxay garanayaan male bal adduunyada waxbay ka garanayaan laakiin aakhira waxba ka garan mayaanba walaa yahtaduun mana hanuunsana oo waddo wanaagsan ma hayaan oo shaydaan baa duufsaday oo hoggaanka u qabtay idan see bay marka u raacayaan haddii aabbayaashood iyo awoowayaashood shaydaan la tegey oo u duufsaday see bay u raacayaan wahada inkaar waa inkaar ilaahay uu ku inkirayo nimanka mushrikiinta waxau yidhi imaam ibnu kathiir raximahullah markuu aayaddaa fasirayo haaulaai alkafara kuwa mushrikiinta oo xilligii nebiga joogay iyo xilliganba ilaa yowmi alqiyaama gaal oo dhan iyo mushrikiinba haddii lagu yidhaahdo raaca kitaabka iyo sunnaha waxay leeyiin maya annaga waxaanu raacaynaa wixii aanu ka soo gaarnay waxa weeye dadkii hore waxaan dhaqan bay noo ahayd saanaan yeeli jirnay ilaa maahmaaha baadila ay samaysteen oo yidhaahdeen soomaalidu caado la gooyaa cara allay leedahay waxay ku leeyihiin caadadii iyo dhaqankii odayaasha iyo dadkii hore ay ku dhaqmi jireen haddaa ka leexatid ilahay baa kuu caroonaya hada waa mahmaah jaahiliya waa ilahay ma wuxuu kuugu caroonayaa inaad shirki ka tegtid ilahay ma wuxuu kuugu caroonaya bidca ka tegtid bal ilahay raalli buu kaaga noqonaya markaa bidcadiiyo shirkiga banaan ka martid marka maamaadaasi sax ma aha waxa weeye ilaahay wuxuu kuu caroonayaa markaad kitaabkiiyo sunnaha ka leexatid ood hawadaada raacdid oo dariiqi nebi maxamed khilaaftid taasay adiladu caddaynaysaa in ilahay kuu caroonayo laakiin aabbahay baa saas samayn jiray awowgay baa samayn jiray oo aan wax daliila iyo wax diin ah midna ku fadhiyin ilaahay kuguma caroonayo bal waxaa lagu amrayaa falaa tudichuma ha ku adeecin waxa weeye hadday ku amraan shirki iyo xumaan wain jaahadaaka calaa an tushrika bihi maa laysa li bihi cilmun falaa tudichuma ha ku adeecin baa li hana raacin marka waaridkaa waxaad ku raacaysaa wanaagga ee ku raaci maysid shirkiga iyo xumaanta iyo bidcada waayo adna keligaabaa qabri lagu dhigin isagana keligiisaa qabri la dhigin qof walbana aakhira waxa weeye waxaa ka horeeya waxa weeye kullu nafsin bimaa kasabad rahiina qof walba camalkuu shaqaystay unbaa ka horeeya ee hebel baa ay dhalay waxba tari mayso idan qodobkaasi waxa weeye qofka muslimka waxaa laga rabaa inuu kitaabka iyo sunnaha raaco oona xagga iyo xagga uga leexan haddii inta daliilka laguu sheego akhi fillaah aad diidid oo aad taraahid saasaan arki jiray waxa weeye hawadaada aad raacday ee ma aadan raacin xaqii nebi maxamed la yimid calayhi salaatu wasalaam thaaniyan midka labaad oo qodobka labaad waxa weeye oo madmuumka ah waa taqliidu waxa weeye an yuqallida almuqallidu man laa yaclam annahu ahlun an yuqallad annahu annahu ahlun an yu'khada min qowlih qofku inuu iska raaco qof uuna garanaynin horta qofkaani qowlkiisa ma la qaadan karaa macnaha nin aan cilmi lahayn oo aadan ogeyn inaad iska dabageshid wa calaa jahlin lama rabo waxaa la rabaa waxa aad raacaysid inaad cilmi u leedahay haddaadan cilmi u lahayn ha raacinoo bannaanka ka mar maxaa u daliila allah subxaana wa tacaala waxa uuna yidhi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmu ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula walaa taqfu macnaheedu waxa weeye aan hadda ula jeedno laba tafsiir bay culamadu saaraan walaa taqfu ay laa tattabic ha raacin oo waxa weeye ha dabagelin waxaadan cilmi u lahayn ama walaa tatakalam waxaadan cilmi u lahayn ha ku hadlin markaad leedahay waxaani waa bannaan tahay oo sheekh hebel baan ka soo gaaray aadan cilmina u lahayn waxaad noqonaysaa mid ku dhacay aayadda waciid waxa weeye nahyigaas waayo allah waa inaga nahiyey oo waa laynoo diiday inaynu raacno waxaynu cilmi u lahayn marka qafaa yaqfuu athara ayay yidhaahdaan macnaha waa raacitaanka fartadaa calaa aathaarihimaa waa tira qasasa marka atharka inaad raacdo qafaa yaqfuu waa uu raacay weeye ay tabicahu ha qofku markuu raaco markaa raacin cidaadan ogeyn inay kitaabka iyo sunnaha kuugu yeerayaan ma haddaad ogaatid qofkan inuu kitaabka iyo sunnaha ku barayo oo kuugu yeerayo oo uu cilmi u leeyahay raac oo baro laakiin haddaad isleedahay ama shaki kaaga jiro qofkaani wixii ma yaqaan ha raacin oo iska ilaali oo baro kitaabka iyo sunnaha aakhira adaa lagu weydiinayaa midda saddexaad waxaa weeye oo aan la ogolayn in la raaco waa man caarada qowluhu qowl allahi wa qowla rasuulihi sala allahu caleyh wasalam waa inaad raacdid qof qowlkiisii uu khilaafay kitaabka iyo sunnaha qof baa masale kuu fadwooday masaladaasi waxay khilaafsan tahay kitaabka iyo sunnaha daliilkii qur-aanka laguu sheegay iyo daliilkii sunnaha markaasaa tiri maya anugu sheekh hebel baan ku dheganaanaya waxaasi waa jahli waay maxaa inoo diidaya inaynu qofka iska raacno oo isagoo khilaafay kitaabka iyo sunnihii waxaa inoo diidaysaa aayaddan qur-aankaa ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa qaliila maa tadakaruun ha raacinina baa la yidhi raaca baa la yidhi raaca ittabicu waa amar wey raaca wixii laydii soo dejiyey maxaa laynoo soo dejiyey alwaxyayn alqur'aan wasunna ayaa laynoo soo dejiyey labadaa raaca layna yidhi walaa tattabicuu min duuni awliyaa cid ka sokaysana ha raacinina banaanka mara wuxuu yidhahdaa imaam ibn kathiir markuu fasirayo ay iktafuu aathaara rasuul nabiy alumey rasuulkan nebiga oo waxa weeye la soo diray oo ummiga raaca isaga dabagala oo waxa weeye wax alla wuxuu idinla yimid qaata oo qur-aanka iyo sunnaha qaata walaa tattabicu min duuni walaa tattabicu min duunihi awliyaa cid kale oo ka sokaysaa raacinina haddaad mar kale cid kale raacdaan buu yidhi waxaad noqonaysaan kuwo ka leexday xaqii oo xaqdarro iyo baadil raacay qaliila maa tadakaruun hadaa marka waadix waayo waxay inoo caddaysay aayaddaana inaan la raacaynin qofka qowlkiisu hadduu khilaafo qowlka rasuulka aqwaasha a'immada inoogu imaan doontaa imaamu shaafici oo leh idaa khaalafa qowlii qowla rasuul fatrukuu qowlii qowlkayga ka taga hadduu qowlka nebiga khilaafo idan marka lama raacayo kaaina mankaan imaamkuu doono ha noqdo haddii fadwadiisu khilaafto kitaabka iyo sunnaha lama raacayo midda afraada ugu dambaysa waxay tahay waa waa taqliid bacda wuduuxi lxaqi bacda wuduuxi alxaqi markii xaqii caddaaday oo waadix inoo noqday waynu daliilkii helay oo masalada daliilkeedii min alkitaabi wasunna ka helay hadday caqiide tahay hadday manhaj tahay hadday cibaado tahay kulli aynu ka helay inaad kabacdi markaas ka leexatid oo aad raacdid qowl kale kuma bannaana maxaa inoo diidaya aayaddan qur-aanka inoo diiday allah waxa uu yidhi waxa ya ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha wa adiicu rasuula wa ulul amri minkum ilaahay rasuulka adeeca la yidhi iyo ulul amrigii fain tanaasactum fii shayin macalshaahidkeenna waa intaa dambe fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi warasuul fain tanaasactum fii shayin ay min umuuri iddiin ma aha laa min umuuri dunya adduunyada ma aha waxa la isku khilaafaya waa min umuuri iddiin haddaad diinta wax ka mida isku khilaaftaan fain tanaasactum fii shayin baa layidhi wax walbaa soo gelaya wax ka baxaya male fii shayin maxaa xal ah ma qof walba suu rabuu yeelayaa maya farudduuhu u celiya shaygaas xukumkiisa u celiya ila allaahi ay ilaa kitaab illaah kitaabka ilaahay u celiya oo waxa weeye kitaabka ilaahay u celiya ila allaahi warasuul ay ilaa rasuulillaahi fii xayaati markuu noolaa isagaa loo celinayo o la weydiinaya wa ilaa sunnatihi bacda wafaatih markuu dhintayna sunnihiisaa loo celinaya bacda mowti sidaas ayaa langu laynagu shardiyay waa goorma in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir waa markaad ilaahay iyo rumaysantihiin maalinta qiyaame haddaad rumaysan tihiin u celiya kitaabka iyo sunnaha waa waajib wax walba oo la isku khilaafo oo diin ah in kitaabka iyo sunnaha loo celiyo alrujuuc ila alkitaabi wasunna waa arrin waajiba qofkii diidana waa min ahli lbidac buu noqonayaa waana dhumayaa uu qaala ibnu lqayim raximah llahu tacaala markuu fawaa'idda ka samaynaya aayadda waxa uu leeyahy wa minhaa waxaa ka mida fawaa'idda annahu yajibu calayna alrujuucu ila kitaab illah wax walba oo laisku khilaafo cinda tanaasuc alrujuucu ila kitaab illah kitaabka ilahay in loo celiyo haddaynu ka helno kitaabka ilaahay cala alra'si waalcayn waa qaadanayna ma ka weynay ilaa sunnati rasuuliillah macnaha markuu noolaa isagaa loo celinayey markuu dhintayna sunnaha loo celinaya haddaynu sunnihii ka helno cala alra'si waalcayn waa qaadanayna horaan ka raacayna haddaynu markaa weyno oo kitaabkii sunnaha ka weyno waxaa markaa gelaya waxaynu fiirinaynaa ijmaacu lumma ummaddi ma ku ijmaacday culummadii iyo salafkii maxay ka yidhaahdeen aqwaashii a'immadaynu eegaynaa haddaan ijmaac weyno aqwaashii saxaabada aqwaashii taabiciinta aqwaashii a'immat alhudaa ka imaam shaafici wa imaam maalik waayruhu wagayruhuma ayaanu raacaynaa fadwadoodii baynu markaa qaadanayna laakiin qofka intaa diidaa oo yidhaahda anigu kitaabka iyo sunnaha in loo noqdo ma ogoli ee waxaan haystaa qowl hebel kaasi waa dhunsan yahay khatar buu ku sugan yahay fa huwa calaa shafaa halaka naar buu ku socdaa walciyaadu billaah khulaasatu lqowl waxaa inooga caddaaday halkaa anwaacu taqliid almadmuum arbaca afar weeye kow waxaynu nidhi inaad ka jeensatid kitaabka iyo sunnaha oo tiraahid awowayaasha iyo waxaan ka soo gaaraan raacayaa ma bannaana labo inaadan qof aada ogeyn qofkaani qowlkiisa in la qaadan karo caalim mujtahida ma yahay mise waa nin iska maaragtay aadan ogeynoo dudoona jaahila ma raacaysa qowlkiisa midda saddexaad waxa weeye qofka qowlkiisu uu khilaafo qowlka ilaah iyo qowlka rasuulka lama raacayo mamnuuc kan afraadna waa bacda wuduuxi alxaqi markii xaqii caddaaday oo adiladii laguu sheegay inaad canaad la timaada iyo madaxdayg oo aad raacdid wax kale laguma ogola afartaa qofka hadduu iska ilaaliyo taqliidkii xumaa wuu ka badbaadaya hore baanu xukumka uga soo hadalnay dadka caamada inay u bannaan tahay inay culummada raacaan laakiin taqliid lama ogolo qof daalibu cilmiya oo diintii fahmay oo waxa weye wax baranaya waa inuu adilada iyo daliilka raaca wey marka intaas ayaan ku soo koobaynaa qodobkaa ah waxa weeye taqliid ulmadmuum aqsaamtiisa iyo anwaacdiisa intaa ayaan kusoo koobaynaa fawaa'idda iyo aqwaasha a'imadana waa inoo imaan doonaan walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin